degmada beledxaaw ee gobolka gadowaybba ku dareere mashaariic horumarineed oyo ku mid ayn dhismayaalka iyo weliba dayactir lagweda garoonka diyaarado degmadaaseitiyo dhismayaal cusub laga suubiyahay jidadka bulshada degmada beledxaaw ee gobolka gadiya bogaadiye mashaariicda horumarineed ee ku dareerta degmada seyti waynay sheegeen in maamulkio kula shaqeey doonaan gudoomiye shirow cabdulaahi cabdi waa mahadsan yahay cabdi kaynaan wuu mahadsan yahay shaqo maaragtay aan caadi ahayn buu degmadan ka qabtay waxaan u malaynahayaa balaxaaw guddoomiyeyaal badan baa soo maray guddoomiye wixii degmadan ka soo baxa degmada dib ugu soo celiyo oo wax ugu qabta waa noo kowa waa noo kowey wax buu noo aftiimiyey ninkaas khayr badan allaha siiyo guddoomiye shirow wuxuu noo aftiimiyey degmada balaxaawo inay isku filan tahay oo dhaqaalaheedu uu ku filan yahay oo wax walba ay maarata ku qabsan karto yaa ayuu noo aftiimiyey dhammaan ummadda islaamka waxaan u sheegayaa annagoo nool degmada balaxaawa ku nool oo weliba dhallinyartay xoogsatada ku nool muruqmaal leh oo dhanka kareetaalayda ah wadda xumaan nahaysi markuu roobka daa meel aan marnaan garan waynay rafaad baa naga qabsaday haddana laambi baa noola dhisi jid wanaagsan baan helnay inta ka shaqaysayna kheyr allaha siiyo maamulka ka shaqeeya arrintaan oo isu keenayna waan u mahad celinayaa annagoo ah odayaasha degmada beled xaawo amniga iyo wanaagga iyo nabadda ilaahay uuna siiyey ilaahay baan uga mahad celinaynaa alxamdulilah waxaa kaloo aad iyo aad ilaahay subxana watacaala oga mahadinaynaa waddada laamiga ahayd oo in badan soo socotay ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan ayadoo dhowr sano soo socotay nabad iyo xasillooni iyo wanaagna ilaahay subxana watacaala baan uga mahad celinaynaa uma waxaan uga mahad celinaynaa oo kale guddoomiyaha iyo maamulkiisa iyo dadka bulshadaas say isaga kaashadeen arrintaas iyo wanaaggaas iyo xurmadaas aad iyo aad baan ayagana uga mahad celinayna maalmooyinka dambeeye shacabka ka dhaqan degmada beledxaaw ee gobolka gada iyo weliba shacabka degmada seyti iyo weedi iska talladow laga suubiyahay garoonka diyaarado oo muddo hirnaayey waana dayactir laka weday